wcala alihi wsaxbii waslem gudoomiyaha gobolka gardafo mudane maxamuud axmed caynab dhammaan wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo agaasimaha guud iyo cidda kale ee hay-adaha dowladda ka socota iyo kasoo qaybgalayaasha hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxaliga asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bacda salaan runtii annagu waxaan wakiil ka nahay shacabkii gobolada xaddii horena waa joognay xaq baan u leenahay inaan wax talaana ku darsanno kelmaddayadana ka nidhaahno shirka runtii shacabkina waxay ogyihiin waa ogtihiinoo adduunku waa online waxay ogyihiin shirkan looga hadlaya abaaraha xaddii hore dhacay iyo maanta jawaabta la sugayey war bay naga sugayaan runtii waxaan leenahay marka hore waxaan rabaa anugu waxaan hay-aduhu way maqlayaan dhammaan qolada s n u baan la yidhahdo aan u malaynaya qolada xogta ururiso dowladda xogta soo siisaa mar walba warbixin qaldan bay dagaanada ka keentaa iyadoo abaari jirto meel abaari ka jirtay waxay yidhahdaan waxba kama jiraan meel roob barwaaqo biyo haysatay waxay leedahay waxbaa ka jira meel aan dhibaata ka jirin bay waxay tahay calaamo casa tig baa saaran taa dacwaan ka nahay haddii cidi ka joogto haddii kaleetona wasiirradaan la wadaagaynaa qoladaas waxaan kaloo tala ku bixinaynaa tala bixinta aan ku darsanayaa runtii xaaladda jirtaa maanta waxay u baahan tahay in si dhaba looga jawaabo uma baahna ku noqon mayo hadda oo saaxiibkay barasaabka iyo wasiiradaa ka hadlay in la taxo waxyaalo socday annaga waxaan dacwo ka nahay horta haddaan nahay barasaabadii hay-aduhu way iska tegayaan xog kama hayno intayan tegine halka joogaana waxaan xaq u leenahay inay noo soo gudbiyaan gobolka aan mas-uulka ka nahay waxa ay ka qabanayaan waa qodob qodobka labaad annagu haddaan nahay reer gardafu intay yimaadaan dib uma soo noqdaanba hadda saaxiibkay aawe cabdixakiin sn sn r c soo ma ahayn qoladii hadda sheegaysa gardafu iyo n r c n r c saddex bilood ka hor ayaa wax lasoo diiwaan geliyey kal hore ayaa xogtaa la gudbiyey weli dadki way sugayaan maalin walba annagayna weydiiyaan goormaa lacag soo dhacaysaa maalinta xaalad emerjansigii timaado in la yidhaahdo waxaasaan u haynaa gardafu oo u shubaynaa oo magaalo la xusona dee waa nasiib darro waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan ku darsado dowladda annagu ka midka nahay ee wakiil uga nahay ee gobollada xaaladdaanoo kale markay dhacdo waxaan kaga bixi karaa in waxa la helayo la beekhaamiyo in booyada loo iibsho dadka annaga hadda haddi reer gardafuuyoo kaleeto haddii booyad la iibsho oo annaga gacantana loo geliyey taal dagaankii taal hadba annagaa shidaalkii iyo wixii kale bixinayno hadba meeshii dhibaato ka jirta ugu gurmanayna laakiin haddii la yidhaahdo dadka waxaan tari hayn kid baan u keenayaa raashin macuun lagu karsado iyo lacag baan u shubayaa iyo xasiig baan u geynayaa bustaan u geynaya hadda waa kulayl buste ma rabaan xasiigna waa haystaan soo ma garanaysaan waxaan rabnaayoo kaleeto kuwa kuwa sheegaya ceelelbaa la dayactiraya dhibaatada weyn oyna haysata waa og tihiin dagaanada dhibaato weyn ayaa ka jirta khaasatan gardafu maxaa yeelay waxay ku tiirsanaayeen dadku beeraha loo yaqaan xabkaha iyo badda labadiiba dhibaato ayaa ku habsatay beerihii xabkii waxaa ku habsada abaar istimraar noqotay joogto noqotay iyo suuqoodii sidaa la socotaan khaliijka xaaladda siyaasadeed ee maaragtay saamaysay ayuu hoosu dhac u dhacay meesha ayay ka baxeen boqolkii siddeetan ayaa ku tiirsanaa kalluumaysigii dadku waxay u suuqgeyn jireen yeban dagaallo sokeeyaa ka qarxay oo weli ka socda sideennioo kaleeto meel loo suuqgeeyo ma leh kalluumaysigii dadkii ka shaqaysan jira bannaanka ay tuursan yihiin ilaa kalluunka illegal shif vishinka oo sharci darradaa ma ahane arrintaas dadkii marka waxay u baahan yihiin baraagihii markii la haysta dhaqaalaha la samaystay way wada qarxeen abaarta darteed wax u dayactira ma leh ceelashii wax dayactira ma leh dadku dadka hay-adahani waxay ka shaqaynayaan dadka inay shaqada ka fadhiisiyaan inayan dadku xamaalan wuxuu leeyahy siddeetan baan u tuuraya sagaashan baan u tuuraya war maxaa sagaashan ku taraya intaas soo ururisaan oo dowladda u dhiibtaan war booyad ha loogu gado hadday booyaddaas meesha annagaa shidaal ku shubayna arrintaas hadda intii la hadlaayay dadku waxay ku noqnoqdeen meelaha dhow bal ilaahay baa inu ku dhaashay dan gonayo iyo burtinle intee garow u jiraan dan gonayo iyo burtinle intaa leeyihin aawa dhulki foga aawa dhulka baahidu ka jirtaa bila calee dowladdii hayadii waa fadhiyaan yo inaan shacabka been u sheegin annaguse galabta shirku markuu dhammaado maxaan shacabka u gudbinaynaa wuxuu yidhi saaxiibka cayrow shiikhi ma oga maxaan u sheegnaa dadka u haystaa maanta ilaa intaa waxaa la liis baa lagu soo gudbinaya ilaa iyo ma garanaysaa laba bilood ka hor aad iyaa u mahadsantihiin haddaan wax dhinac maray raalliha layga ahaado asalaamu calaykum waraxmatulah